جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay adeegyada safaaradeeda magaalada muqdisho xildhigaalada caalamka aquus ka muujisay sii socoshada duulaankeeda soomaaliya golaha dawaqiida kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeer gaaleed ku baaqayo in la meelmariyo xeer gaaleed ku baaqaya in la gaalaysiiyo ubadka soomaaliyeed howlgallaa lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa booqday furimaha hore ee ribaadka ay kaga jiraan geesiyada towxiidka ee ka jihaada wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bokool ayaa duuro sharci ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi ayaa ka faa-iideystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ka sameeyey deegaanadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay adeegyadeeda safaaradeeda magaalada muqdisho xildhigaalada caalamka quus ka muujisay sii socoshada duulaankeeda soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo marwan maxamed Safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in howlihii shaqo ee safaaradda la joojiyey kadib markii uu soo shaacbaxay ismarwaa dhanka miisaaniyadda ah oo soo kala dhex galay Koongareeska iyo aqalka cadda. Qoraal kooban oo lagu daabacay barta rasmiga ah ee safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ku leedahay X ama Twitter ayaa lagu sheegay in si buuxda loo hakiyay howlaha shaqo ee safaaradda sababo la xiriira joojinta miisaaniyadeed. Akoonkan X lama cusboonaysiin doono si joogto ah ilaa howlgallada buuxa ay dib u bilaabmaan. marka laga reebo macluumaadka degdega ah ee la xiriira amniga iyo badbaadada ayaa lagu yidhi qoraalka safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxay tani ka dhigan tahay in Mareykanku hakiyay dhammaan adeegyadii ay bixin jireen safaaradda waxay tani ka dhigan tahay in Mareykanku hakiyay dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay safaaradda keliyana howlaheeda lagu soo koobay la talinta amniga ee muwaadiniinteeda tallaabada shaqo joojinta ah ee ku dhawaaqday safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa imaanaysa xilli xukuumadda fadhigeedu yahay Washington ay gashay xaalad xirnaan dowladeed ah markii aqalka cad iyo Koongareeska Mareykanka ay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan miisaaniyadda dowladda. Arrintan ayaa sidoo kale saameysay howlaha dowladda dhexe ee Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Safaarado Mareykanku ku leeyahay Afrika ayaa sidoo kale ku dhawaaqay hakinta howlahooda, gaar ahaan Itoobiya iyo Jabuuti, kuwaas oo shaaciyay inay qayb ahaan u joojiyeen howlihii shaqo ee safaaradahooda.
golaha dawaaqiida kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeer gaaleed ku baaqayo in la gaalaysiiyo ubadka soomaaliyeed nuur cali warsame ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeergaaleed ku baaqaya inay ridoobaan ubadka soomaaliyeed arrinkaasoo si weyn looga falceliyey kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa mar kale qaaday tallaab gef ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah xamse cabdi barre oo ku magacaaban ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa golayaasha baarlamanka daaquudka ah u gudbiyey xeergaaleed halis ah kaasoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya inay gaaloobaan sida ay wararku sheegayaan labada aqal ee baarlamanka ridada ayaa loo gudbiyey xeerkan waxaana durbo la marsiiyey golaha aqalka sare oo ay gacanta ku hayso madaxtooyada xasan garguurte saadaam maxamuud cabdi oo ka tirsanna dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in kulan shalay dhacay uu buuq ku dhammaaday balse uu aadan madoobe sidii caadada ahaydba ku dhawaaqay in xeerkaas la meelmariyey uuna yahay ansax wuxuu sheegay in xeerkan uu dhigayo in ubadka soomaalida marka uu ku jiro marxaladda carruurnimada la bari karo diinta uu doono taasoo ka dhigan in la leeyahay carruurtu ha gaaloobaan oo ha lagu barbaariyo diin aan ahayn midda islaamka
annaga oo dood ka qabna oo nidaamka hal lamaro guddoomiye leh in guddoomiyuhu dee waa iska soomaalidu bagac u baxsatay oo ansax baa u hirgalaya ansaxii uu ku dhufto wax laga xumaado weeye waa wax sharci darro ah waxayna hormood u tahay sharciyada ay rabaan inay ansaxsadaan oo dastuurka ugu horreeya ay rabaan inay keensadaan meeshaan qaabkay u dhaqmaayaan maantay ka muuqata sharcigan qodobo aad khatar u ah buu leeyahay oo aad khatar u ah runtii waxaan waxaa wax lala yaaba ah ninkii prime ministerka dalkan ka ah waxaa fiidkii soo maray haddii akrinaya qodobada la yaab kale oo soo maray oo dastuurka halkooda waxaa ka mid ah qodobka sagaalaad ee axdiga wuxuu leeyahay ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay fikirkiisa
xeerkan ayaa si cad ugu baaqaya in shacabka soomaaliyeed ay ka bixi karaan diinta islaamka oo ay qaadan karaan diin aan islaam ahayn xildhibaan saadaam maxamuud cabdi ayaa ku eedeeyey xukuumadda xamse cabdi bare inay u xubsiibatay baadiyeynta bulshada ayna isku darsatay diin xumo iyo boobka hantida shacabka meeshaan waxaa ku qoran marka oo heshiisaa ku qoran qofku wuxuu xor u yahay diinta uu rabo inuu qaato dadkan haddii la dhibaateeyey oo la barakiciyey oo hantidoodii la qaatay waxaa og tihiin magaaladan dad badan oo soomaaliyeed in dhibaato badan lagu geystay oo kuwa sharciya haystaa dukumeentiyadii iyo dhulka ay haysteen laga qaatay maantana waxaa loo soo dhigtay diintoodii in lagu tunto oo la dhaho ilmaha soomaaliyeed wuxuu qaadan karaa fikir kasta oo oo uu rabo wuxuu aamini karaa diinta uu rabo arrinta waxaan rabnaa soomaalida u sheegno sharcigaasi waa sharci ah khatar u ah golaha sare ee baarlamaanku imaan doonaa waxaan waxa weeye dib u eegis u baahan
golayaasha dawaaqida kooxda riddada ayaa caan ku ah soo saaridda hindhise gaaleedyo duminaya diinta islaamka iyo qiyamka shacabka soomaaliyeed waana golayaal ku dhaqma dastuur gaaleed baalmarsan sharciyada islaamka mahad sanid abuushayba howlgalla lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qarax ah waxa ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareerkaas oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaas ku dhintay hal murtad waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askari kale oo isna murtadiinta ka tirsan dhanka kale gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta kenya ee magaalada kiyunga ee gobolka laamu ee xooga ku haysato saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday ayaa waxa uu dib ka kacay xirada waxaana jiro khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa booqday furimaha hore ee ribaadka ay kaga jiraan geesiyada towxiidka ee ka jihaada wilaayadaas sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed maad yahoo baragdan maarta taabsiyaha may haytida ku dhaafo mushrikiin gumaysi wada tuwaha marna nin aabweelen miidyo may dhigaayo mukulaal dagoowiyaha muslugnimaada nafartay ini maleegnaangu miid la tuugi nood la seedi marra la agri abooway midoowaw la arhi magal makooka kaha dhulka magaajaysin leh midigdiin dhuufa
wafdigan oo ka koobnaa mas-uuliyiin heer wilaayo ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo warbaahinta islaamiga ah islamarkaana uu horkacayay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa booqasho dhiirigelin ah ku tagay furumaha hore ee wilaayadaasi soo dhoweyn qurux badan oo ay noo sameeyeen ciidanka mujaahidiinta iyo saraakiishooda kadib waxaa halkaasi laga jeediyey kelimaad isugu jira habogaadin iyo dhiirigelin waa kan ugu horeyn sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediyey mayba fadli iyo wanaag kukufilana qofka mujaahidka xadiidkii oo saddexdii saxaabi maalin jimaa'atiyo ka doodeen mimbarka rasuulka sala allahu alay wasalam koomay aray bacda tawxiid hoobaan islaamnimo ana loo helay islaamnimo lakooy in aan xujaayda oo min kulli fajin camiiqin kukuweeso caalamka kukuwees ana waraabiyo maaw zamzamka anan qiibi walku doorsadaw malawar koona may aray bacda tawxiid haddii aanu muslugnagadi masjidulxaraam in aan ictikaaf oo salaad aan kutukuda waan ictikaaf wal ku fadlo badan male walaan ku door badan male koona may aray iimaanka roob ilaahay waafaji ku sokow camal ilaahay lanka dhawaado jihaad wal ku fadlo badan aan ku doorsado male cumar ibn khadaab dhigay markaas amar rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan sheegay doodatiin walaysan ka doodahay tan minbarkii rasuulka baalisa ka doodasan ay ar nimanku hadda may lay ka doodeen camal khayr iyo lasbar bardhigay walaal halaay hadda ya lanki hojaayda waraabi ar walaal halaay walmalayn lanki may la raay oo masaajidul masjidul haraam in aan itikaafo faday ari walaal halaay ki jihaad aran walaal halaay laakiin may waa walaal isbar bardhigi ma يا إلهي سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب إنسان آية هدي جبريل الهنديبي آية قرآن إلى الآن الآخرة وسورة التوبة كجرت يا إلهي نمك أسك أنا هندي ولي بتا والك يومي ولا اسم ميلو اسك نسك شينا هايتان اسبر بردك هايتان ولا ولا اسك دواي كورما بابا والنتينا ولا رمنا إلهي ميلي قصدي على هذا لمنا سديدي دودا إلهي قرآن كشاقي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله نمك أسول أنا هندي tasma marka jihaad walan dhikamo nabilaahi moxamed alwarsadii majaro ahi shareed islaamka dhatay aslanba waxaa dhankooda kalimaad muhiim ah madasha ka jeediyey nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool oo har iyo habeen u taagan garab istaaga jihaadka iyagoo naf iyo maalba huraya ahlu ribaad ahlu fuquur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu un isin hasan booqni ma inka farxad badana galabtan oo aan hatiisin hatasan hor surino runtii naftay safayleka gohaas manaa oog haddiiana malag inkooy ama waqtigii oo dhammaada safayleka gohaas maywaali dadiisin siinka qurux badan siinka wanaagsan isin waa hata atiin hooga dalka ummadda soomaaliyeed oo ku difa ahay munkaraadka waxyaabaha ilaahay xarimay fisqiga iyo bilaayada oo ansurintin kitaabka ilaahay dhaqangeliyahay maylarahay waan ansurintin waan dhafarahay tan khayr alla sinsi dadka ilaahay waafaji ilaahay ma hadiyo akhyaaray hadhowaada unuuna dhowna maynin ballan ah ahaa dadka garabkiinga waa enna dadka reedhaasiinka kaaba doono enna ee lankii ilaahay hawaafi iyo jihaadku akhyaaray ma ogaadey inioonay adduunka meeli inka faylahay amba aakhirada meeli inka faylahay ti ilaahay hawaafij yaa ogaaday galbigin gallada lanka ilaahay hawaafiji meelus hata ka surinya ay ka dhagaagnay ini horan lihaasada mooshi maahin eedasiin salaaman walaan erlahay walaalka erhay un walaalayaa dadka ninka waayele orum hoyshan hatiinka aragaanen raga fiidaya مدي هبلي رسل ولي تبرتع قرب كينك سرقن ولي تبرتان قرب كينك سرقن سين لجرنا سين لدمدان اف اي ادن اي حول اي حضل قرب كينك كأن وصلنا ماذا اللي نديل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أن dadki ay fiqaalan ilaahay aryaana jihaadkana muku hero hayn insha Allah taala hadii ilaahay rob garbkiin hayn infiru خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم الهي منارنا الهي حسن بركاي قربكين انا ما بري غلاينو لان اديس جو دارك بري غلاين ان قالن يسين هالين انو مشتلي بري ان شاء الله انو ما اجين انا ميلي مرتان ما مرتان الا سين لجرن هوب الهي ارمي ريدكين هكو كميدونا حيل اي هو
wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay marar badan sidan oo kale booqotay furmaha hore ee wilaayada halkaas oo ay ku sugan yihiin libaaxyada towxiidka oo har iyo habeen u taagan difaaca kitaabka qur-aanka ah iyo sharafta ummadda muslimka ah mahad sanid cabdiqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bay ayaa duuraan sharci ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas bashiir muxiidiin ayaa ka waramaya qodobkaas waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneyd magaca alimaam ashaafici iyadoona duruusteeda muhiim u ahayd bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan goofguduud shabeelow ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxay dadka deegaanka ay ku qaateen duruus sharci iyo casharo kale oo la xidhiidha salaada ugu dambeynna waxaa soo gebagaboobay dowladda xafladdii gunaanudka ayaana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo iyo maraqyada wilaayada ugu horeyna waxaa goobta laga soo jeediyey kelmad ku saabsan dowladda muddada ay socotay iyo duruusta ay xambaarsanayd
makaan laaraw kaamir guud ahaan hoob la feeriyey deegaanka shabeelow oo hoosteedaas goofgaduud degmada baydhabo walaayada islaamiga baay may baan fadhiynay اختitaam dooro dooradu badang way ahaan dooradii lankamaga daray guud ahaan xamlo oo socotay oo degmada baydhabo guud ahaan ka socotay xamlo oo laaraw salluu kamaa ra'aytumuuni usalli xamlo laaraw oo may waaha qofku musunka si salaadun tukudaw la baraw dowratu imaamu shaafi faqihigii wiinahay yaa may baan kamaga darnay dooradaas taase yaan kamaga darnay doorada badang may baan socotay saana siin sheegi deegaanka ka socotayna siin sheegi khayrkii in wanaagin ala badaa dowladeeda ayaa gebagabada ay gunaani jiro may balana insha allah bulshadii muslimiinta ay badan war kale noo ka aadan wajaro ilaa waa sii dardaaranka shartam sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga goofguduud oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay faa'iideen dowladii loogu qabtay deegaanadooda anoo ka hadalaa bulshada afje insha allahu tacaala walaayadanang mahadiyaan walyaab le iyo walqiimo lena ninshaani sheeyaadkana ninshaani may ku mid haayay lama durusud oo ku mid ah tonu ku turjumaasa salaad tonu tawxiid ku laazimaas maylanaaha walaayada maan sheegana ini kulu gadoogni durusasoy insha allahu tacaala waana si fayliya lan qaadadi si wanaagan walka qaadadi galbo makashuufen walka qaadadi waana wal fahmi doono bulshadun hindhooja may kumuuqda inyoonay eed mayla raaysa ambur aragdi insha allahu tacaala saasa iyo mayla raaysa iyo siinku siin kulugadoogna waana siin sheegana tan kale bulshay may baa san lahaa may dad lah ka ogay xujo weynu may baan ka faa'iidaysanay horta kow tawxiidka ala nishaani mayba may baadanay su-aalo koowaad limada khalaq ala allaahu ilaahay maynan abuuray ilaa aada maarna ilaahay eramay ku faagnay ilaa maarna aad mudilaatu shuruud shuruud laa ilaaha ila allaahu yaa ka jartay madi macnaha an hagaabi aan hatahatad khayri macnaha manaa iimaankii arkaantiis iyoonahay macnaha ay ka jareen maybaa ka jaray walaa oo manaan isku faa'iidaysani jazaan walaa kheer maybaa ka jaray shuruud salaadii tacriif shee ka jari mudilaadebaa ka jari sunan shebaa ka jaran antii anta ka faa'iidaysani marka umahadsantiin jazaan walaa kheer eed iyada umahadsantiin intii hadda isna dhaaftanana walbadan kheere iyo horta meelon eed ulonka faa'iidi tawxiid anka muhiimsanaay beriimahan inka maray sadiidii noocaus eeyaalan anfahansii eedalan fahmi tankalaad shacayrta salaadanana bari sifaylaan fahni ilaahay weyn waa heda anti maaragna mujaahidiinta ahninkati yaan ku ajarsi ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay malaaq nuuro maxamed maadey malaaqa beesha laysaan ee wilaayada baay isagoo kelimaad dardaarna u jeediyey bulshada ku dhaqan deegaanada u dhow goofgaduud lankauba tawxiid yay bisaxma kubacdile salaadlo ku fade tawxiidkaasiin sheegnay nooqaadateen alleh sanbarkhaya sanglani jazaakum allaahu khayran mayba kalesiin sheegnay salaadiyalla siin sheenay ilaahay marshiah qaadateen yaana saas oo kale yaana mayba siinkamaha nagaana jazaakum allaahu khayran asanglana naftay nafta muslimiinta dhammaantiyo mayba amdardaaramay u anfusakum u ahliikum naara naftan iyo ehelkeeg naar ku badbaadina alleen wala la baradahay diimuma unumalnin baradahay un waajibna saaringa gududahayn waajibna saaran iyo gududahayn isiin waajibkiisan saaran gududo sanglana rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam so hoos aybanin sheegaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati qof kasta unti rooga mas-uulu raacu waan wal su'aali doon mas-uul mayla ree kili su'aalay lankii walla warsadaayo lare mas-uul lanku mas-uulka anuu habaada dheegda mas-uulkii wala la warsadaayo ilaahayna wala warsado doon un wala ilaahayna warsada fadi umatudeeda dacwad ha deersina hoobnarfad ilaahu ha deersini reer kaamir ilah wadi markhaatin inku erer kamir hadeersin mayba lanaahaha mayba ka dadaalanana inay wala kitaabka una qaadanan inay una baranan oo xifdiinan ehelkan iyo owlaadan ka tarbiyaynano barnan antaasa yasiin dardaaramaan waana qayb ka mid ah dadaalada uu wado maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo kaasoo dowlad sharci u qabanayo qaybaha bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga magaaladaasi mahadsanid abu ayman ugu dambeyntiina ee bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada jalaalaqsi ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ka sameeyey deegaanadaas sida warbixintan uu mar kale ku faahfaahinayo marwan maxamed adeegyadan caafimaad waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanada kale ah buurweyn wardheen dabaday iyo raaso oo ah deegaano hoostaga degmada jalaalaqsi waxayna dhakhaatiirta dadweynaha deegaanadaas u sameeyeen adeegyo caafimaad oo isugu jira baadhitaan iyo daawo qaybin ahaa bulshada ku dhaqan deegaanadaas hoostaga degmada dalliqsi oo la hadlay andalusa ayaa kaga mahad celiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad ee uu soo gaarsiiyey waxayna intaasi ku dareen inay xilligaani baahi weyn u qabeen adeegyadaasi caafimaadka magacayda maxamed xaaji axmed annagoo joogno tuulada derbadey maktabka walaayada waxay noo keeneen daawo casri ah ee ummaddii midna waa daawo waa qaadatay ilmihaygana waa la daawey xaaskaygana waa la daawey marka insha allah ilaahay caafimaadka nugu siiyo intaas ayaan leeyahay maya wax lacaga nagalama qaadanin intii la daawey wax lacagoo nagula sheegtay ma jiraan daawadii cidda noo keentay ilaahay waxaan ka sugaynaa ilaahay kor ha ka dhigo Ee, waxay keenaan annagana ilaahay caafimaadka noogu daro ayagana ilaahay ha waariyo cabdulle booraad deyle meeshaan waxaan ugu yimid maasha maxay yidhaahdeen in walaayada islaamka xanuunkii maxay yidhaahdeen na haaya amaba tuulada haaya ay wax noogu qabato inta waxaa la dhahaa buurweyn tiibay waxaa lii sii daawooyin badan oo maxaa yidhaahdeen noocba nooc ah wiilna anigaa wada waa lii daawe islaamka waxaan leeyahay kor allah u qaado taaladan allah jibi بارك magaciisa xisaan dugo waxaan ka wadaa dream maasha allah daawo oo aad iyo aad u wanaagsan daawada wadaadada meesha joogta maasha allah daawo maasha allah lisi daawada waa daawo aad u tiro badan oo maxaan ku sheegaa hadda eh, waxaan ku sheegaa kiliiniga oo qumanka kiliiniga oo nafaqada kiliiniga oo malaari daawo aad iyo aad u wanaag badan lisi islaamka allaha guuleeya kor allah ka dhiga maasha allah gaalada maxaad allaha jibiye magayga waa layidhahdaa khaalid cabdalla cumar fordhan maanta waxaa kamid caafimaadka qoladii gobolka kamid maanta ka joogta dadkii waa yimaadeen rag iyo haween iyo wixii xanuunsanaay intoodii badan waa imaadeen ninkii dhakhtarka la kulmo xanuunkiisuu sheeganay daawow qaadanay qof kasta dawey loogu talagelo xanuunkiisa ayuu qaadanay qof kasta aniga ka fiicano ani daawaan qaatay malaay xanuunay kuleela daawa igu dardaa waa liisiyey warbixintayda waa la dhegaystay wixii waa bonayn waa lii siiyey waa wata kulli insha allah barakata laga cabiray sokorta waa laga cabiray barakatana waa laga cabiray mabta cismaan maca waliidha degmada rasaan jooga khayr allah siiye wadaadada ama siiye weysa daawo magama lagaga qaadan karo cagga gaalada allaha jebiye islaamka allaha guulee cif iyo sharaf allahna siiye toddobaadadii lasoo dhaafay waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad gaarsiinayay bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada hiiraan mahadsanid marwaan warbixinta warkiisan ee waxaa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilliga nageynta sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu